bismillaahi raxmaan araxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo kormeer ku tegay wasaaradda gaashaandhigga wafdi uu hogaaminayo imaam daar imaam maxamuud oo maanta gaaray magaalada beledweyne haweenka soomaaliyeed oo ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaal bileedyada ka socda qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir oo u qaabilay safiirka suudaan warka dibaddana waxaad ku dhegeysan doontaan carur khazaa ugu dhimatay qabow dartiisa qodobadaasi wixii ku soo kordha ayaad warka ku dhegeysan doontaan hadduu eebeenuu khadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorka horan markan waxaad kusoo dhowaataan isagiiyo faahfaahsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mudan saalax axmed jaamac ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay wasaaradda gaashaandhigga si uu u dhiirigeliyo dadaalada joogtada ah ee lagu xaqiijinayo nabad iyo xasiloonida dalka loona taageero ciidamada qalabka sida ee soomaaliya mudan saalax ayaa waxaa soo dhoweeyey wasiirka gaashaandhigga mudan cabdiqaadir maxamed nuur iyo saraakiil sare ee wasaaradda isagoo warbixin ka dhegeystay mas-uuliyiinta wasaaradda oo ka warbixiya ayaguna horumarka laga sameeyey tababarka iyo qalabeynta ciidamada iyo sidoo kale aqabadaha ku hor gudban dadaalada lagu xoojinayo amniga qaranka soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ku bogaadiyey mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada sida ay ugu go-an tahay difaaca dalka iyo kahortaga khataraha soo wajahaya dalka soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga waa tiir muhiim u ah oo lagu dhisayo mustaqbalka soomaaliya oo nabad iyo horumar leh ciidamada qalabka sida waa halyeeyu u taagan difaaca sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ayuu mudan saale hadalkiisa raaciyey intaa kadib ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa booqday qeybaha kala duwan ee wasaaradda halkaasoo uu la kulmay shaqaalaha iyo xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida uuna muujiyey taageero iyo dhiirigelin booqashadani ayaa qeyb ka ah dadaalada xukuumadda federaalk ee ku aadan xoojinta xiriirka ka dhexeeya hay-adaha dowladda iyo hubinta in howlaha qaranka lagu wado si hufun oo waxtar leh iyadoo diiradda la saarayo dhismaha dowladnimada iyo sugidda amniga dalka wafdi uu hogaaminayo imaam daahir imaam maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne khaalid cismaanna ayaa beledweyne inoogu soo diray waxaa soo gaaray halkan oo ah magaalada beledweyne caasimada gobolka hiiraan wafdi ballaaran oo isugu jiro ugaasyo imaamyo iyo odayaal dhaqameed islamarkaana uu hogaaminayay imaam daahir imaam maxamuud oo ka mid ah imaamyada soomaaliyeed waxaana wafdigani degida diyaaradaha waaskhalifka magaalada beledweyne si mug iyo miisaanbale ugu soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka dhallinyarada aqoon-yahanada qeybaha kala duwan ee bulshada beledweyne xildhibaano ka tirsan baarlamanka dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo ka degmada beledweyne soo dhoweyn kadib wafdigani duubabka dhaqanka ah oo hogaaminaya imaam daahir imaam maxamuud waxaa loo soo galbiyey gudaha magaalada beledweynaha iyadoona soo dhoweyn si maqaamkii sarreeye loo soo agaasimey loogu sameeyey hoyga beledweyne uu ka degan yahay ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble waxaana halkaasi wafdigani imaamku hogaaminaya ku soo dhoweeyey ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo ugu horeyn madasha soo dhoweynta ka hadlay ayaa wafdigani ku soo dhoweeyey magaalada beledweyne asigoona sheegay in arrinta ay u yimaadeen beledweyne si wanaagsan ay ku dhammaan doonto ugana mahad celiyey maatankooda marka koowaad waxaan salaamaa imaamka iyo tuujiisa iyo ugaaska oo maanta noo imaada marti ah arrinta jirta awgeed culayskeedii imaam ku soo dhowaaw dadkaadii dalkaadii marti kama tiid arrintaanu imaateenna hadduu ilaahay yidhaahdana waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ilaahay jidka tawfiiqda ilaahayna waafajiyo culays badanna jarimaa imaam dadkaadi a imaatay mas-uuliyadda oo dhinaca ka haysada ammaan dhinaca ka hayaa imaam soo dhowaaw imaam daahir imaam maxamuud oo wafdigani dhaqanka uu soo gaaray beledweyne horkaciyey iyo ugaas cismaan ugaas cilmi oo ka mid ah duubabka dhaqanka soomaaliyeed ee soo gaaray beledweyne ayaa si wada jira uga mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey waxaana ay sheegeen inay u yimaadeen beledweyne sidii xalka ugu wanaagsan looga gaari lahaa askartii qaranka ee dhowaan sida fooshaxun loogu xasuuqay dulaadka degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo aan weli meydkooda la aasin dhaqanka iyo waxgaradka haweynta xawaadle ama gobolka hiiraan gaar ahaan magaaladan beledweyne halkaa nagu soo dhoweysay aniga iyo wafdiga mudulood hiraab ugaas ismaan iyo boqor cabdulaahi geeddi dhammaan aaqiladii nabadoonnada xildhibaan shiiraan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awlan rabbiga subxaana wa tacala u mahadnaqaynaa nabad nagu keenay gogashii iyo gurigii dhammaan aan ka wada dhalannay mada iyo xurmada iyo sharafta iyo meelgaha ee maamuuska adiga iyo dadka aad ka dhalatoon ka wada dhalannay ilaa iyo eroboorka ilaa iyo goobtan sida walaalnimada leh oo waalidnimada leh oo xurmada leh oo sharafta leh oo kalgacalka leh oo noogu soo dhoweyseen jiisaahumakallaha leh ilaah yaa ku mahadsan idinkaa ku mahadsan waa idiin mahadnaqaynaa waana idinkaga garaabaynaa arrimaha aan u nimiday waan u soo gogolgalnay dhacdadii ka dhacday degmada ceelbaraf gobolka shabeellada dhexe oo dad wax magarataa waayeelku iyo mas-uuliyiintu waxay u qoolan yihiin waxayna ayagu hadlayn weligeena dhaqanka soomaaliyeed ummadda islaamka ahay intaan wax iska dhihi karno oo walaalnimo wax isaga dhihi karno oo waalidnimo wax isaga dhihi karno oon qaranka soomaaliyeed ka tirsanayn kadibna aan wax ka wada dhihi karno sida ugu wanaagsan sida ugu raxmaan sida ilaahay aan ka rajahayno anu lisaankayna kelmad wanaagsan oo ummaddan walaalaha wada jirta si ay dalka iyo dadka iyo diinta ugu wada noolaadaan oo waxa ay u dhasheen waxa ay ahaa jireen wax ka wanaagsan ahaadaan sidaasaan ku soconnaa oon ku soo gogolgalnay ilaahay idankiisna meel rafayaaw oo fayaaw oo qurux badana ilaahayna ka toogaynaa meeshaasaan isla dhigi doonna haddii ilaahay aragtii ay duubabkii ugu horreeyey imaamka ka mid yahay iyo boqor cabdilaahi geediye u sheegeen sida quruxda badan iyo sharafta ladinku yaqaanay iyo ma aragtii iyo soo dhowayntii haddii tahay bah iyo boqor dhaqan siyaasiyiin xildhibaannada odayaasha dhaqanka gabdhaha sharafta badan sidaad noo soo dhowayseen boqolkiiba boqol waa idinkiiga mahad celinaynaa waana ladinku yaqaanay waana ladinka sugaayey aad iyo aadaad u mahadsan tihiin wiilashaydii sharafta badnaay sidaas waa idinka sugaayey boqolkiiba boqol aad iyo aadaad u mahadsantihiin sida walaalka adeerkayn aad noogu weyn noo sheegane dib ayaan iska warsan doonnaa soo dhowaynta iyo muqaabilada aad noo samayseen oo sharafka siyaadaha ah ilaahaan uga mahadnaqaynaa waxaan idinkugu nimid sida loo sheegay waa og tihiin waxaan idinkugu nimid laakiin maraan ka bixi doonnaahe waxaad ku mahadsan tihiin sharafka aad nagu soo dhowayseen waanu u dhalateen boqolka iyo boqolkiiba boqol aan idinku ammaanaynaa xilliga lagu jiro iyo siaad noo soo dhowayseen iyo dariiqaad nooga hortimideen iyo sidaa noo sharfaysiin boqolkiiba boqolaan idinkaga mahadnaqaynaa ilaahay idankiisa waana mahadsantihiin sharafkaynnana allaha badiyo waxaan u malayhaa waxaan isugu nimid waa sharafkaa inuu kordho inuu kordhona waa rajayeyna haddii alla horena waa u wada dhalanay haddaana waa wada jirnaa wixii laga soo baxa kadib aad arki doontiin soo dhowayntiiyaan ka mahad celaynaa warkaa inuu marow naqa doonaa haweenka soomaaliyeed ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalbileedyada ka socda qeybo ka mid ah gobolada dalka ayaan aadane ayaa qodobkani muqdisho ka soo diray kulankan ay soo agaasiintay wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka oo isugu yimaadeen haweenka soomaaliyeed iyo madaxda wasaaradda ayaa daarnaa in baaq nabadeed loo diro dhinacyada ku dagaalamaya qeybo ka mid ah gobolada dalka sidoo kale haweenkii kala duwanaa oo goobta ka hadlay ayaa cambaareeyay dhibaatooyinka ka socda gobolada dalka gudoomiyaha warta nabadda ee gobolka banaadir seenab xaabse iyo gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa si kale u cambaareeya dagaalbeeledyada ka socda gobolada dalka goobaha kala duwan ee dalkeena colaadaha ay ka soo aroosmaday ee u dhaxeeya qabaa'ilo soomaaliyeed ee walaalo ah oo maantay ay ahayd in aan ku tartanno horumar iyo wanaag iyo kheyr inaan ku tartamno sanadkan gabagabadiisa laguna yidhaahdo waddankii laga qaaday xayiraaddii hubka waddankii la yidhi shidaal aad qodanaysaan waddankii la yidhi maxay ahayd toodooyinkiyaa lidinka cafiyey waddankii hal cadow lahaa ee al-shabaab ahaa inaan sanadkan labada kun labaatan iyo afarta aan ku gabagabayno hooyo soomaaliyeed oo dhahaysa hebelaan dilaya iyo hebelaan soo gowracaya iyo baangadanaa u wataa iyo qorigaana u wadataa iyo wiil soomaaliyeed oo isagana intoo kale ka shaqeynaya run ahaantii waxay nagu tahay dibudhac aad u weynay nagu tahay meeshii adduunka ay naga rabeenna maantay ayaan taagannahay sida aan isleeyahay waayo soomaaliya meesha ay ka nooleed waxay ahayd haweenkeeda odayaasha dhaqanka oo dhaqaalo u ururinaya dambiile loo ururinaya diyada oo qabiilku ay bixinayaan lacag la diyaarinayo because qofkuu dilaa waayo wuxuu og yahay in laga dambeeyo lacagtana la bixin doono laakiin haddii midka wax dilo laamaha garsoorka loo daayo hadduu wax dilana tiirka la geeyo dhibba ma dhaceen diyadaa la ururiyaa qurba joogtaa la wacaa qabiilkaa beelbeel u kala qaato jufi jufaa lacagta la ysku saaraa kadibna waxaa dhibaato weyn loo geystaa marka c i d da la geeyo isla markiina wuxuu helaa mas-uul xil dowladeed u hayo ummad soomaaliyeed oo soo damiinanayo dembiilihii qaar ka mid ah haweenka oo goobta ka hadla ayaa baaq u diray beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya gobolada inay joojiyaan dagaalka islamarkaana ay nabadda qaataan haweenka soomaaliyeed nooc walbay yihiin inaan isu soo baxnay annagoo baaq u dirayna soomaaliya goobaha ay ka socdaan colaadaha ka soo cusboonaaday waxaan leenahay nabadaa naas la nuuga leh nabad haddii la rabo waa in saddex shay la cabaaraa marka u horreyso ay tahay diinta islaamka inaan dhaqankeenna iyo nuxurkeenna iyo wadahadalkeenna uu noqdaa diinta islaamka diinta islaamka faa'iidada ay leedahay iyo khasaarada ay leedahan maanta soomaali waa haysaa waxayna ka imaanaysaa dibka aan fiirsanaynay iyo dhibaatada socoto tan labaad waxaa waa diinta aan si fiican loo baran iyo cilmi maadi iyo wixii aan isku haysaa
soddon iyo afar sano kadib innagoo dowlad leh baarlamaan leh xukuumad leh madaxweyne leh maamul goboodla leh maamul goboleedyo dowladeeda leh ciidama leh shuruuc leh boolis xarmo boolis aan leenahay garsoor aan leenahay ma si kastaba ha ahaadeene meel walba maamul ka jiro in ummadii iscunto oo isqalato wax la aqbali kara maaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka xanaan cabdicasiis ayaa ugu dambeyn baaq nabadeed ka akhrisay goobta kulan ay isugu yimaadeen haweenka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan sida haweenka ururada bulshada rayidka haweenka gobolka banaadir haweenka siyaasiyiinta gabdhaha ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada oo ay martigelinayso wasaaradda qoyska iyo horumarinta xaquuqul insaanka ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay halkan kusoo gudbinwaxay halkan kusoo gudbinayaan baaq nabadeed haweenka soomaaliyeed waxay ka xun yihiin colaadaha iyo beegsiga ka baxsan shareecadda islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed ee ka soo cusbaanaaday qaybo ka mid ah dalka waxay ku baaqayaan in la joojiyo colaada colaadaha u dhaxeeyo dadka wada dhashay beegsiga iyo barakicinta shacabka maatada ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir ay aqalka dowladda hoose axmar ku qaabilay safiir ku-xigeenka safaaradda suudaan ahna siihayaha safiirka amar axmed biyo cali iyagoona ka wada hadlay xoojinta xiriirka walaaltinimo mid ka dhaqan iyo iskaashi ee ka dhexeeya labada shacab kulanka ayaa sidoo kale loogu hadlay sidii ganacsatada warshadleyda ee dalka suudaan kaga soo tagay dagaalada ka socda aageed ay fursado malgashi ugu heli lahaayeen dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo sidii loogu wada shaqeyn lahaa ka faa'iidaysiga aqoon-yahanada iyo khibraleyda u dhashay dalka suudan ee ku sugan magaalada muqdisho gudoomiye amiir ayaa kaga maataceliyay dalka suudan doorka ay kasoo qaateen taageerada shacabka soomaaliyeed dhinaca dowlad dhiska iyo kaalinta ay kaga jiraan dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada dalka isagoona adkeeyey dhowrista walaaltinimada ka dhexeysa labada shacab islamarkaana ay muqdisho tahay dalkooda labaad halka aad naga dhegaysanaysaanna waa raydow shoor markana warka dibadda wararka ka imaanaya khazaa ayaa sheegaya in carruurta halkaasi ku nool ay u dhimanayaan qabab daran oo deegaanadaasi ka jira dadka reer khaza oo u badan dad ka barakacay guryahooda ama la dumiya ayaa banaanada ku wajahay dhaxan iyo qabob daran taasoo hadda keenta in carruurta yaryar ee qaarkood ay wajahayaan geeri qoysas badan ayaa tobaneeyo jeer ka barakacay deegaanada qaar waxaana arrintaa ay sii murjinaysaa dhibaatooyinka faraha badan ee falastiiniinta khaza ay la kulmayaan laba carur ah ayaa la xaqiijiyay inay qabowga u dhinteen ilaa iyo hadda halka kuwa kalena loogu cabsi qabo in qabowga uu galaafto hooyooyinka ay iyaguna la il daran nafaqadaro baasan oo ka dhalatay xaaladaha xanuunka badan ee isugu jira colaada barakac cunno yarid iyo hoyla-aanta dadkaasi halkaasi ku haysata akhyaartan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gara waanag intaa cidduu warkayaga seegana waxaa dib ugu daalacan karana barta aynu kulanaa facebook radio johar sidaas iyo nabadgelyo